الحمd لله نحمdه ونستعينه ونستغفiره ونعuudu بالله من شhروuر أنفuسina ومن سيئaaت أعماaلنا مaن يهده الله فlا مضل لh وmaن يضلل فlا هadي لh وأشhهد أن لاa إلaaهa إلا الله وحدh لا شhريكa لh وأشhهد أنa محaمدا عabده ورasuuله اللهma صل على محaمد وعلى آله وأصحاaبه wman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin ama bacd waxaan darsigeennii shala ku soo qaadannay caqdigu nikaaxa caqdiga nikaaxu ma ansaxayo ilaa weli iyo laba markhaati oo cadliya maahane weligaas marka sharcigaa sameeyey wax gacan ku samaysa maahan gabadha awliyadeeda ayaa darsigu nooga bilaabana wilaayadu waa xaq xaqaasoo la kala dhaxlo sida xoolahaba loo kala dhaxlo wilaayadu waa xaq ilaahay jideeyey oo la kala dhaxlo sida xoolaha loo kala dhaxlo wa owlalwulaati owliyada qofka ugu xaqnimo badan waa qofka ugu horeeya macnaha oo asaga hadduu joogo ee sifadii ahliyada uu leeyahay qof kale uusan nikaaxi karin wa owlalwulaati owliyada qofka ugu xaqnimo badan al-abu waa gabadha aabbaheed aabbaheedoo joogo sifadii ahli eelka aheed leh oo ehel u ah inuu gabar nikaaxiyo qof kale ma nikaaxi karo waa isagaa ugu horeeya uma aljaaddu awowo ayaa ku xiga abul abi aabbaha aabbihiis ah waxaa meesha laga saaraya aljaddu abul ummi aa meesha laga saara isagu wilaayo ma yeesho awowaha hooyo dhalay wilaayada sooma galo ma soo galo waa labo uma alakhu aa ku xiga meeshaas waa meesha ay isku khilaafsan yihiin shaaficiyada iyo xanaabiladu shaaficiyadu gabadhu wiilka ay dhashay weli uma noqdoay leeyihiin oo wiilnimo bunuwa wiil kuma noqdo hadduu si kale qaraabo ay u yihiin oo waxa dhacda in ay yihiin ibnulcam oo kaleeto carruurtooda hooyada iyo wiilkeedu ibnulcam carruurtooda inay yihiin cid uga sokaydana aan la arag ibnucamnimadaasuu ku nikaaxaa waa casabo laakiin waa hooyaday weli uguma noqday qabaan ayagu hooyaday weeye weli uguma noqon karo laakiin xanaabiladu waxay qabaan weli u noqona isagaana nikaaxina meesha marka shaaficiyada wiilku uguma jiro owliyada ilaa inuu casabada soo gala maahane oo hooyadii isaga isku nasab noqday cid uga sokaydana waa la waayay markaas waa uu nikaaxina wuxuu ku nikaaxinana waa casabanimada ee ma ahan bunuwada ma bunuwada ma uma alakhu walaalkiiyo awowga ku xiga walaalkaasoo lilabi walummi aabbiyo hooyo u sugnaaday oo gabadha ku aabbiyo hooyaa waa saddex uma alakhu walaalkii ayaa ku xiga oo walaalkii weeye weligu walaalkaasoo lilabi aabba u sugnaado gabadha ku aabbe ah uma ibnulakhi walaalka wiilkiisa ayaa ku xiga walaalkaasoo lilabi walummi u sugnaaday aabbiyo hooye isagaa ku xiga marka la waayo wax walaalaho gabadha la dhashay wiilkay eeddada u tahay oo walaalkeed ku aabbiya hooyaa u dhalay kaasaa nikaaxina kaasaa nikaaxina uma ibnulakhi walaalka wiilkiisaa ku xiga walaalkao lilabi aabba u sugnaaday haddii la waayo wiil walaalkeed ku aabbiya hooyaa dhalay waxaa nikaaxinaya wiilka u dhalay walaalkeed ku aabba kaliya ah kaasaa ku xigoo nikaaxina uma alcamu adeerkiyaa ku xiga uma alcamu adeerkiyaa ku xiga marka la waayo intaas la soo sheegay adeeraa ku xiga oo nikaaxina uma ibnuhu adeerka wiilkiisaa ku xiga calaa haadaa tartiibi tartiibkan korkiisa xaalay ahaadeen adeerka iyo wiilkiisu tartiibkan waa maxe adeerka kaa ugu horeeya alcamu lilabi wاlummi haddana ibn waxaa ku xiga alcamu lilabi haye ibnulcamkana ibn ami lilabi wاlummi haddana ibnulcami lilabi tartiibkii ku soconaya calaa haadaa tartiibi tartiibkan korkiisa xaal ay ahaadeen camka iyo ibnigiisu faidaa cudimad haddii la waayo alcasabaatu casabooyinkii haddii la waayo oo cudimad oo majhuulah aan ka dhignay cadimad hadday dhammaato oo la waayana waa la dhihi karaa faidaa cudimat ilcasabaatu casabooyinkii haddii la waayo falmawla almuctiqu falmawlaa sayidkii weeye almuctiqu ee xoreeyey waa haddii gabadha la nikaaxina ay addoon ahaa jirto oo la xoreeyey wey markaas markaas wey uma casabaatu kadibna casabooyinkiisa kan xoreeye haddii la waayo kii xataa dhinto casabadiisay ku wareegeen uma alxaakimu xaakimkaa ku xiga xaakim maxaa loola jeedaa alimaamu wanawaa'ibu waa madaxweynaha iyo dadka ka naa'ibka madaxweynaha ugu horeeyo iskale wilaayada ilaa wilaaye caam u haystaa kuwaanuna wilaaye khaasay haysteen madaxweynaha waxaa ku xiga guddoomiyihii gobolka waaliga guddoomiyihii gobolkana waxaa ku xiga qaadiga caamka ummadda kala xukmiya qaadiga caamka waxaa ka hooseeya qaadiga khaaska oo gabdhaha nikaaxintooda kaliya loo xil saaray intaasoo dhanaa soo gala xaakimka alxaakim markuu la yidhaha intaas wey waa imaamkii muslimiinta ugu koreeya haddana kii caamilka ahayoo gobolkaas isagu waaliga ka ahaya ku xiga haddana waxaa ka hooseeya qaadiga guudo ummadaas kala xukmiya haddana qaadiga khaaska ee la yidhi adiga imaamkaaba u xil saaray amase caamilkaa u xil saaray waaliga aa yidhi gabdhaha nikaax kaasaa intaasoo dhan xaakimkay ku wada jiraan sidaas loo jeeda sidaas daraaddeeda almuraadu bilxaakim kullu man lahu xukmun wey qof kastoo xukun iyo wilaayo gabadha kule weeye ama caam ha ahaado sida imaamka ama khaas ha ahaado sida qaadiga iyo midka nikaaxyada xiga kuwaas weeye sidaasaa loo kala dhaxla falsuldaanu weliyun man laa weliya lahu xadiiskaasaa lagu soconaa marka weli khaasa la waayo fasuldaanu weliyun man laa weliya lahu gabadhaan weli lahayn suldaanka u weliya suldaankuna waxa weeyaan kullu man lahu suldatun wa wilaayatun cala almar'a walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa ninkii inuu caddeeyo bikhidbatin muctadatin gabarh ciddo tirsayda la doonisteed gabdhuhu waa labo gabarh ciddo ku jirta iyo gabaraan ciddo ku jirin gabarh aan haddee nikaax ku jirin oo nikaax iyo ciddo ka maran haddana cid markaan soo doontay aan la arag ayada doonisteedu waa iska mubaax laakiin gabadha ciddada ku jirta ciddadaasu ha noqoto can wafaatin ow dalaaqin baa'inin ow rajciyin midkay rabtaa noqoto gabarh ciddo ku jirta oo maxay ka ciddo tirsay sharaxa fiiri can wafaatin waa laga dhintay ow dalaaqin baa'inin ama waa la dalaaqay dalaaq baa'ina oon ninkii ku laaba karin ow rajciyin ama dalaaq rajciya oo uu ku laaba karo midday rabtaa ha ahaatee gabarh ciddo ku jirta ma bannaana in la soo doono oo nin yidhaahdo guuraan kaa rabaa waa xaaraan ma bannaana saddexdoo waa isku mid sariix ma u dhihi karo walaa yajuusu ma bannaano an yusarixa inuu caddeeyo bikhidbatin muctadatin gabarh ciddo tirsayda la doonisteed wayajuusu waxaa bannaan an yucarida lahaa inuu u sarbeebo inuu u sarbeebo oo uu yidhaahdo ragga ku doonaya badanaa iyo adoo kale yaa hela iyo hadal sarbeeba oo aan caddayn hadal sarbeeb ah oo aan caddayn sarbeebta sida inuu yidhahda ruba raaqibin fiika alla ragga ku raadina tiro badan iyo nasiib badana qofka ku hela iyo hadal saasuu dhihi karaa hadal saas uu dhihi karaa laakiin ma cadday karo laakiin waa tee gabadha ciddada tirsayda oo u sarbeebi kara waa tee sharxa fiiri in lam takun ilmuctadatu can dalaaqin rajciy waa haddaysan gabadhaas muctadadahu aysan ahayn mid dalaaq rajciya ka ciddo tirsayda dalaaqa rajciga midda ka ciddo tirsayda ka zawjati wey waa xaaran qadcan ma bannaana in loo sarbeebo xataa maxaa yeele ka zawjatiya la mid tahay ninkeeday biilku leedahay dhaxalkiisay leedahay dhaxalkeeduu leeyahay ka zawjati wey keliya sawjada waxay uga duwan tahay ninkii uma galmoo karo mana fiiri karo jirkeeda oo waa ka ajnabi intaas laakiin inta kale waa ka zawja waaba dhaxle hadduu caaw dhinto hadduu ayadu dhimatana isaga dhaxla biilay ku leedahay guriyay ku leedahay wax walbay ku leedahay marka taas ninka aada u sarbeeba doonis oo marka ciddada ti dhammaato iisoo sheeg iyo yidhaahda waa mufsid isagu waa nin qoys islaameed fasahaadina xayla labadii hore in isku laabtaana dhici karta marka waa mufsidkaasu uma bannaana waa xaaraan wayajuusu waxaa bannaan an yucarida inuu u sarbeebo lahaa lilmuctadati ciddo tirsayday waa goorma in lam takun ilmuctadatu can dalaaqin rajciya waa markaas inuu u sarbeebo doonista saasaa u bannaan saasaa u bannaan wayankixahaa oo uu guursado bacda nqidaa'i ciddatiha ciddadeeda dhammaashadeeda ka gadaal markay ciddadu dhammaato kadib uu guursado saasaa u bannaan wannisaa'u dumarku calaa darbayni laba nuuc korkooday ahaadeen faybaatin kuwa garooba'a wa abkaarin iyo kuwa bikaarooyin ah dumarku waa labo kuwa garooba-ah oo guur soo maray amase guur ma soo marine si kaley bikradii ku suushay moryaana kubsatay oo kale ilaa fayibadu man zaalad bakaaratuhaa biwadcin xalaalin ow xaraamin wey waxaa la yidhaha fayiba waa gabar bikaaradeedii suushay waxay ku suushay biwadcin xalaalin ow xaraamin galmooshay ku suushay taasaa la yidhahdaa garoor bikrana waa taas cagsigeed waa gabaran bikaaradeediiba suurinba oo isa labadaas ku suurin wanisaau dumarkii calaa darbayni laba nuuc korkooday ahaadeen fayibaatin garoba iyo waabkaarin bikaarooyin falbikru gabadha bikaarada yajuusu waxaa u bannaan lilabi aabbaa iyo waljaddi awowga oo abul abi ah ijbaaruhaa la qasbideeda cala nikaaxi lagu qasbo aabbaha iyo awowga awliyadii waa soo sheegnay soo maahan labadaas keligood waxaa u bannaan ayagoon idan weydin inay ninku nikaaxiyaan waa kaasaa qowlka shaaficiyadu qowlka shaaficiyadu waa qowlkaas gabadha hadday bikaaro tahay weligeedu hadduu aabbaheed yahay ama awowgeed aabbaheed uu dhalay yahay labadaasu waxay u bannaan oy xaq u leeyihiin inay nin ku nikaaxiyaan ayadoon idan la weydin ayada saasay shaaficiyadu qabaan laakiin imaamulbukhaari kitaabkii saxiixa ee ay yidhaahdeen culummadu dhulka korkiisa inta kitaab taalla kitaabka qur-aanka xagga dhig waa kalaamkii alle isaga mutawaati way kulligiis inta kale dhulka korkiisa kitaab ka sarreeya cirkana ka hooseeya waa kitaabka ugu saxiixsan waxaa ku qoran sidaan baabun laa yankixu labu wakayruhu lbikra wafayiba ilaa biridaaha baab u qabtay baabun haadaa midkaanu baabun waa baab laa yankixu labu aabbe ma nikaaxi karo wakayruhu aabba kayrkiisna ma nikaaxi karo albikra gabadha bikaaradaa wafayiba gabadha garoobka ilaa biridaahaa inay raalli tahay maahane ma nikaaxi karo uma awrada biisnaadi sanadkiisiyuu tixay can abi hurayra ana nabiya salى اllahu alيه waslama qaala nabi moxamedaa yidhi salى اllahu alيه wasalam laa tunkaxu layimu xataa tusta'mara gabadha garoobka lama nikaaxi karo ilaa amar la weydiiyo waa inay si cad u tidhahdaa inikaaxi si kale maya lama nikaaxi karo walaa tunkaxu lbikru xataa tusta'dana gabadha bikaaradaana lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo ayada amar la weydiin ma idana la weydiina oo maxay ku kala duwan yihiin garoobka inikaaxi haddaysan dhihin ma la nikaaxi karo laakiin gabadha bikaarada aabbe ninaan ku siinaa hadday iska aamusto nabigu wuxuu yidhi idankeedu waa aamus dayba aamusta waa lagu nikaaxina laakiin ayadoon la weydin lama nikaaxi karo hadday booydana lama nikaaxi karo labadaas goor lama nikaaxi karo day tidhaahdo hadday hadasho iskabadaoy cadday oo tiraa ma raba ninka kaas warkeed waaba dhammaad laakiin xataa hadday booydo lama nikaaxi karo laakiin goormaa la nikaaxi karaa hadday hadashoy tiraa igu nikaax iyo hadday aamuston booyinna aysan la aamusin labadaas gooraa la nikaaxi karaa xadiiskaas nabigoo cadaa yaalla marka gabadha bikaaradaa shaaficiya ma kala qaadaan saqiire iyo kabiira laakiin xukunka waa la kala qaadaas xagga daliilka marka la fiiriyo xagga min xayu daliilu waa la kala qaadaa gabadha bikaaradaa hadday saqiiro tahay culummadu waa ku ijmaaceen in aabbeed nikaaxi karo bilaa idni hadday saqiiro tahay culummadu waa ku ijmaaceen inaan la idan la weydiinayn sababtoo horta qof saqiira idan mabal oo qowl mabal qofka qowlkiisu ictibaar male iyo tixgelin waxaana sugan caaishoo lix sano jirta nabiga in lagu nikaaxiyey sala allahu alay wasalam qof dhigi karaan ma jiro idanaa la weydiiye maxaa idan mabaleh qofka saqiirka idan mabaleh qowlkiisu ictibaar male oo lama yidha waxbaa la weydiye qof saqiira maba la yidhaahdaba sharcan marka caaisha oo lix sano jirta maadaama la nikaaxiyey culummadu waxay yidhahdeen gabadhaas bikaarada hadday saqiir tahay weligeedaa nikaaxina bilaa khilaafin un ansaxa maxaa soo haray day qaan gaartay waa marka laysku haysto daliilkiina waa naga sheegnay garoobaa soo haray waa fayibu garoob laa yajuusu ma bannaana taswiijuhaa in la guuriyo ilaa bacda buluuqiha qaangaarkeeda ka gadaal maahane iyo wa idniha laba shardiyaa lagu guuri karo horta waa inay qaangaarto hadday saqiir tahay garoob tahay nikaaxba ma qaban karo sababtu waa maxay horta ayadoon idan la weydiin lama nikaaxi karo saqiirna qowl ma leh oo idan la weydiinma marka koow horta ha qaangaarto si lagu nikaaxay lama arko hadday saqiir tahay garoobna sababtoo ah waxaa lagu yidhi ayadoon amar bixin lama nikaaxiyo saqiirna amar iyo idan midna male qowlkiisu sharciga islaamka tixgelin kumale saqiir marka maxaa shardiga gabadhiioo saqiiraha garoob noqotay tala guursadaa lasoo furay koow hortaa qaangaartaa laleeyahy markay qaangaarto kadiba amara la weydiina si cad waa inay u tahay hallay nikaaxiyo bay tira hallay nikaaxi maha warku waa dhammaaday faslun waalmuxaramaatu dumarka la xaaraamtinimeeyey nikaaxuhunna wey dumarka in la guursado la xaaraamtinimeeyey waalmuxaramaatu kuwa la xaaraamtinimeeyey nikaaxuhunna in la guursado binasi naska lagu xaaraamtinimeeyey waa aayad qur-aan naska hadda la sheegaa naska waxaa la idhahdaa aayadda iyo xadiidka hadda aayaddaaba loola jeedaa kuwa la xaaraamtinimeeyey naska marka labadaasaa la yidhahdaa xadiiskiina waa soo gelayahay xadiidkiina waa soo gelaahe oo qaybo ka mida xadiisaaba sheegeen qaybna aayaddaaba sheegtay suuratu nisaae waalmuxaramaatu kuwa la xaaraamtinimeeyey binasi naska lagu xaaraamtinimeeyey arbaca cashara waa afar iyo toban sabcun toddoba binasabi nasab ayay ku sugnaadeen sabcun toddobo binasabi nasab ayay ku sugnaadeen wahunna toddobadaas alummu waa hooyada hooyada inaad guursato waa lagaa xaaraamtinimeeyey marka hooyo laakiin xaa la yidhaahdaa hooyo sharciga xaa la yidhaahda waxaa la yidhahdaa kullu unhaa waladadka oo waladad man waladaka saasaa la yidhahdaa kullu unhaa waa mid kastooo dhadig oo waladadka adiga ku dhashay oo waladad man waladaka ama dadkii ku dhalay dhashay hooyaa la yidhaahda adayda ku dhashay waa midaad hooyo u taqaan ow amase waladad man waladaka yay dhashay aabbahaa ay dhashay ama hooyadaa ay dhashay ama awowgaa ay dhashay ama ayeydaa ay dhashay kulligood um a la yhahda sharci islaamka hooyaa la yidhahda kullu unhaa waladadka aday ku dhashay oo waladad man waladaka ama adiga qofkii dadkii ku dhalay dhashay tan adiga ku dhashay waaba iska taqaan hooyaadba u taqaan laakiin dadkii ku dhalay mid dhashay kow umulabi umulummi umuljaddi umuljadda kulligood saas kuwa hooyaa la yidhaha sharciga waa xaaraan inaad guursato waa in calad fiiri tanaa kutusaydaba hooyaa lagu yihi waa in calad haba sarraydo haba sarraydo hadday rabto waxay noqon kartaa ummu ummi ummika ama waxay noqon kartaa ummu jaddi abika marka haba sarraydo waa saas waalbintu gabar aad dhashay wa ma guursan kartid waa midka labaad gabar aad dhashay waa xaaraan inaad guursataa wain safarad haba hoosaydo haba hoosaydo waa maxay midaad dhashay gabadhaad dhashay gabadhay dhashay amase wiilkaad dhashay wiilkuu dhalay gabadhuu dhalay wax adiga farcoo kaa farcanmay may ma guursan karti waa carruuraad dhashay oo kale midaad dhashay kow gabadhaad adugu dhashay iyo gabadhaad dhashay gabadhay dhashay amase wiilkaad dhashay gabadhuu dhalay ma guursan karti wal uukto walaashii walaashii maxaa soo gelaa aluktu lilabi wاlummi aluktu lilabi aluktu lilummi saddexdaas wey walaashaa ma guursan karti waana saddexdaas walaasha walaashu waa saddexdaas bis aluktu lilabi wاlummi midda kugu aabbi hooya aluktu lilabi midda aabbo kaliya kula ah aluktu lilummi midda hooyo kaliya kula ah waxaa soo gelaya kuwa naaska kula nuugan soo gelaya waa soo socdaa wlkhaalatu habaryartii habaryar laakiin ma taqaan hadde habaryar sharci islaamka habaryar marka lagu yidhaahdo adiga habaryarta aabbaha habaryartiis hooyada habaryarteed kulli waa habaryar oo qaal dadaan la fahamsiin karin aabbe habaryartiis ayeeye waayo ula war ayeeyadan soomaaliga u kaadi sharciga sidaana habaryar loo yaqaan adiga habaryarta waa mid hooyadaa la dhalatay haye hooyadaa habaryarteed waa ayeyde hooyadaa dhashay tan la dhalatay aabbaha habaryartiis kulli alkhaala laisku yidhaha sharciga aayaddaasa ilaahay ku xarimay alkhaala marka ilahay yidhi waa saddexdaba soo gelaya haye waalcamatu eeddo haye eeddana waa maxay waa saddexda adiga eeddada aabbaha la dhalatay hooyadaa eeddadeed aabbaheed la dhalatay aabbaha eeddadiis aabbihiis la dhalatay saddexda alcamatu waa marka ayeeyada u kaadi wa bintul akhi walaalka gabadha uu dhalay gabadha walaalkaa dhalay ma guursan karti oo aad adeerka u tahay wa bintul walaalka hadee walaalkana saddexdii wey waa saddexdii walaalka kugu aabbii hooya walaalka kugu aabbaa walaalka kugu hooyaa waa saddexdii saddexdaas wiil gabadha ay dhaleen adeeraad ma guursan kartid wa bintul ukti walaashaa gabadha ay dhashay ma guursan kartid waa saddexdii gabadha walaashaa kugu aabbii hooyaa gabadhay dhashay gabadha walaashaa kugu aabbaa gabadhay dhashay gabadha walaashaa kugu hooyada gabadhay dhashay saddexdaas abtiyeed uta ma guursan kartid toddobadaas waa dhammaadeen nasabkii ahaayeen wasnataani labana biradaaci ayay ku sugnaadeen ay xaaraam ku noqdeen nuujin wasnaani laba muxaramaatun waa kuwa lagu xarimay weye biradaaci nuugno ay naas kula nuugeen alummu hooyada almurdicatu ku nuujiday hooyo ku nuujiday hadday jirtoon hooyadii ku dhashay ahayn waa kaa xaaraam ma guursan karti walukhtu min aradaaci iyo walaasha nuugmada kugu walaasha ah macnaha isku islaanaad wada naasaad wada nuugteen islama adnaan dhalan naasaad wada nuugteen walaalaadtiin marka nuugmada waa uu ku soo celin doonaahe nuugmada toddobadii nasabka oo kalea ka imaanaya toddobadii nasabka oo kale wey hooyo waa midii ku nuujiday islaanta adiga xaaskaagaa gabadhay nuujidana waa bintadii aad dhashoo kale la midta gabadha naaska kula nuugtana waa ukhtadii hooyada ti naaska la nuugtayna waa khaaladii aabbaha midii naas la nuugtayna waa cammadii wiilka naaska kula nuugay gabadhuu dhalay waa bintul akh gabadha naaska kula nuugtay gabadhay dhashayna waa bintul ukhti toddobadii nasabka fiiri adugu ha toddobadii oo kale waa markaa sidaas daraaddeed iyadoo qaacidahu ku soo celi doonaa yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min anasabi qaacidahaan u keeni doonaa wa arbacun afarna muxaramaatun waa kuwa la xaaraamtinimeeyey bilmusaaharati xididnimo xagga xididnimaa lagu xaaraamtinimeeyey afarna ummu zawjati xaaskaaga hooyadiis xaaskaaga hooyadiis haddee hooyadiis marka lagu yidhaahdo wa in calad min nasabin aw radaacin wey xaaskaaga hooyadiis kow hooyadaas hooyadeed kulligood waa xaaskaaga hooyadiis la wada midi xaaskaaga hooyada dhashay iyo hooyadaas hooyada dhashay iyo xaaskaaga aabbihiis hooyada dhashay kulligood waa xaaskaaga hooyadiis ilaa kulligood waa un dhalmay ku leeyihiin xaaskaaga hooyada dhashay iyo xaaskaaga hooyadiis hooyada dhashay xaaskaaga aabbihiis hooyada dhashay kulligood waa isku mid kulligood waa isku mid xaaskaaga hooyadii nuujiday waa la mid ayaduna waa hooyo haddaysan hooyadeed nuujino mid kale nuujiday marka ummu zawjati kow warabiibatu rabiibadii rabiibo waxaa la idhahdaa xaaskaaga gabadhay nin kale usoo dhashay xaaskaaga gabadhay nin kale u dhashay la yidhaha rabiiba marka ummu zawja zawjada hooyadeed waxay xaaraan kaaga noqoneen bilcaqdi gabadhaan marka lagugu nikaaxiyo xataa adoon idinkoon is-arag haddaad furto hooyadeed waa kaa xaaraan gabadha waa lagugu nikaaxiyey waa furtay maba aragba weligeed hooyadeed waa kaa xaaraan caqdigay xaaraan kaaga noqonayn laakiin rabiibadu saas maaha wa rabiibatu weeye idaa dakhala markuu u galmado ninku bilummi hooyadeed rabiibadu ayadu waxay xaaraam ku noqonee in hooyadeed uu ninku u galmooday laakiin hadduusan hooyadeedba is-arag waa lagu nikaaxiyey hooyada markii lagu nikaaxiyey waa uu furay gabadheeda waa guursan karaa gabadheeda waa uu guursan karaa rabiibadu dukuulkay xaaraam ku noqona iyo wa zawjatulabi aabbaha xaaskiisa hadde zawjatulabi haddii lagu yidhaahdo aabbaha iyo aabbihiis iyo aabbihiis kulligood waa isla mid xaasaskoodu waa sidaa aabbe marka lagu yidhah awowayaaloo dhan a soo gala xaaskoodu waa kaa xaaraan wa zawjatulibni wiilka aad dhashay xaaskiisa wain safala haba hooseeyo wiilkaad dhashay wiilku dhalay wiilku dhalay xaaskiisu waa kaa xaaraan wa waaxidatun midna xurmatuhaa xurmadeedu min jihati ljamci xagga jamcintay ka ahaatay wa waaxidatun mid xurmatuhaa xurmadeedu min jihati ljamci xagga jamcintay ka ahaatay oo isku maran la guursan karin bis waa taxriim oo mu'aqad ah oo aan oo ku meelgaar ah oo aan ahayn abadi aan ahayn waa mu'aqad wa hiya midaasu uktu zawjati waa xaaskaaga walaashiisa xaaskaaga iyo gabadha walaasheeda guur kuma kulmi kartid guur kuma kulmi kartid haddii midaanaad qabtaa midaan aad furto amay kaa dhimato tan kale waa guursan kartaa laakiin labadooda lama kulmi karo isku mar haddii la nikaaxiyo waa bura nikaax haddii mid kugu nikaaxsanado midda kale gadaal lagaaga nikaaxiyen midda dambaa baadil ah ma isqaba karaan walaa yujmacu lama jamciyo bayna almarati haweene iyo wa camatiha eeddadeed gabar iyo eeddada laislama guursan karo waa xaaraan ma isla qabto eeddada hadda la sheega waa gabadhan midda aabbaheed aabbaheed la qabatay oo ama ku aabbaah ama ku aabbii hooya ama ku hooyada gabar iyo eeddadeed nikaax laguma jamci karo ma isqabanayaan walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabar iyo habaryarteedna nikaax laguma jamci karo ma bannaana wayaxrumu waxaa xaaraan ku ah wayaxrumu waxaa xaaraan ah min aradaaci xagga nugmada ma yaxrumu min anasabi wixii nasabka xaaraan ku ah waa toddobadii waa kaasa cumuumkii soo celiy wa turaddu waa la radiyaa almaratu haweenayda bikhamsati cuyuubin shan ceebood shan ceebood gabadhii ninkii waa lagu nikaaxiyey shan ceebood mid ka miduu ku arkay waxaa u bannaan inuu ka fasaqdo ma ahan inuu furayo furi maayo waa fasaqa furi maayee waa fasaqa fasaq iyo iyo furiinna shaqa iskuma leh furiin hadda mid kastaaba ninku hadduu doono iska furi karaa laakiin kuwan waa fasaq waxa laga hadla shan ceebood hadduu ninku ku arko gabadhii loo guuriyey fasaqa u bannaan haddii kale fasaq uma bannaana waa inuu furay noqoy hadduusan rabin marka furiin iyo fasaquna isku xugun maaha oo xaa faa'iidada gaarka fasaqu faa'iido gaaru ninka u leey fasaqu fiiriya xaashiyada qofkii dabcaddan haya aan ka akrinaayo dabcaddan qofkii haya aan ka akrinaayo axmed shaadali alhashari iclam anna fawaa'id alfasqi arbacuun waxaad ogaataa faa'iidooyinka uu fasaqu leeyahay waa afar afar weeye aluulaa annahu laa yanqusu cadadu dalaaq ninkan gabadhan waa lagu nikaaxiyey ceebihii shantaha mid ka miduu ku arkay waa iska fasaqay gabadhaas wax dalqadaa kama dhicin ninkaas sidaas darteeda hadhow haddii uu guursado ayadoo hadda nin kale udhexayn iska guursan karaa saddexdii dalquuna ku qabaa markuu guursado maxaa yl awal ma furin waa fasaq waa fasaqay markuu fasaqo ninka ragaa guursan kara asagu ragga guursan karu ka mid yahy marka hadduu dib haddana mar kale ugu baahdo nin inuu u dhexeeya looma baahna saddex dalquuna ku qaba marka dalqadihii mid ka miduu ka dhicime waa koow ahaaniya annahu idaa calima bilcaybi qabla dukhuuli wa fasaqa laa yalzimu shay-un min almahd hadduu fasaqo wax mehira laguma leh isagoon u galmoonu ogaaday gabadhu ceebta ay leedahay waa iska fasaqay wax mehira laguma leh walow nisba alla ka dhigay haddii uu awal baxshana isiyuu leey waa ka doonana laakiin hadduu furo isagoon taaban meherkii barkiisa lagu leeyay taasna waa arrinta kaleo ay ku kala duwan yihiin athaalid annahu idaa wadiaha wa tabayana bihaa caybun wa fasaqa nikaaxa saqadalmusamaa wayelsamuhu mahru lmil gabadhii markuu u galmooday kadib uu ceebtii ku ogaaday waa fasaqay meherkii la magacaaboo lagula nikaaxiyey ma ku waajibaayo mahrulmiliya la aada araabic annahu idaa fasaqa bimuqaarinin lilcaqdi ceeb qadiimaa oo markii lagu nikaaxinaya gabadha ku sugneed oo aan gadaal ka imaan ceeb gadaal ka timid maaha sida ka riddati oo kale waradaac oo kale maahan ceeb gadaal ka timid sida inay ridowdoo kale sida in hooyadiis nuujidoo kale markuu guursado kadib maaha ceeb markii lagu nikaaxayaba lahad oo barasayba qabtayba ceebtu hadday muqaarino caqdiga la aheed marka uu fasaqo wax biila kuma le hadday rabto uurba hala ahaatee xataa hadday uur u leedahay kumale biil maxayle ma furina waa la fasaqay marka afartaasay ku kala duwan yihin haashiyadu ka soo qaaday baajuurigu afartaba wa turaaddu lmar'atu midada kaleeto fasaqa qaadi a loo geeyaa marka wax la fasaqa waa in qaadi loo geeyahay qofku asaga wax ma fasaqi karo keligiisa qaadiyay u baahanta fasaq laakiin dalaaq uma baahna qaadi xataa ku dar shan ka dhig shan ka dhig shanta midka shanaad ma sheegaayo midka shanaad midka ha midka macnaha guri wa ay ku leedahay waay wa turaddu waa la ridiyaha waa la fasaqaa almaratu haweenaydii bikhamsati cuyuubin shan ceebood shan ceebood ninku hadduu ku arko haweenaydii waa fasaqi karaa biljunuuni waali wax waalan jinni qabay noqoto oo jinkaas ama mar kasta oo iska waalan tahay miir marna male marna ama waa kala googo-a maray waaleen marna waalame waa isku mid waa isku mid ko waljudaami judaamay qabtaa judaamka waxa weyn xibnihii jirka waa gaduudane xidhintaama haddana waa madoobaane markaasay dhacdhace daadane judaamku waa saas xidhintu waa gaduudane marka hore kadibay madoomaa madoobaaneen markaasay googo'ir daadane walbarasi baraska baraska waa dadka cadcaddu waa dhiiggii maqaarkaa dhiig dhiig la-aan ah maqaarkii caddaana maqaarkii aa caddaana dhiiggiyaa ka tegay maqaarka iyo waxa ka hooseeya oo oo hilibkaa cambaartu la mid maahan cambaartu waa wax yaro iska fudud ee barasaa laga hadlaa warataaqi awd mid makaankii oo jimaacaaba awdanba hilibaa ka soo dhashankaas awday hadduu rabo hilibaa inta ka soo baxay uu awday walqaaraani gees lafaaba ka soo baxay makaankii jimaaca aa lafu ka soo baxda lafaaba ka soo taagan waa intaas wey wa yuraddu waa la ridiyey arajulu ninka bikhamsati cuyuubin ninkana shan shayay gabadhu iskaga fasaqi kartaa iyadu shantan ceebood hadday ninka ku aragto ayaduna waa iska fasaqi kartaa gabadhu xaqay u leeda xaqay u leeda wa yuraddu waa la radiyaa arajulu ninka bikhamsati cuyuubin biljuuni waali nin waalana loo keeno ama waalidaasu mid joogto ahaato ama marmar ha ahaato xaqay u leeda inay iska fasaqdo waljudaami judaamu qabaa jirkiya googo'ayaba waa iska fasaqi kartaa walbarasi barasuu qabaa waa iska fasaqi kartaa waljabbi xibintii tarankaa ka go'anba xibintiiyada laga gooyo waa iska fasaqi kartaa walcunati cinninnimo waa cinniin oo nin awood u leh galmooshamada ahanba awooduusan lahayn marka nin awood u leh maahan waa iska fasaqi kartaa shantaasay gabadhuna xaq ugu leedahay faslun wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu lmahri maharka in la magacaabo fi nikaaxi waajib maahan meherka in la magacaabaa marka nikaaxa la guntayo oo gabadhii wiilka laysku nikaaxinayo in la magacaabo meherka waa sunno ee waajib maaha ayadoon waxba la magacaabina nikaaxu iska ansaxa oo meherba lasoo hadal qaadinba waa ansaxa wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu lmahri si khilaafka i u suulo oon loo murmin waxaa fiican in la magacaabo oo nikaax dhexdiisa lagu sheego wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatu lmahri oo hadda waxaaba la mida gabdhaha maaragtay kitaabka qur-aanka lagu mehriyo kulligood wax meera looma sheegin kitaab qur-aana weya meherkaygu ay leedahay ama waa saxiixulbukhaari ay leedahay kama jirto hal xaba kama jirto sababtoo ah waxaa shardi ah shayga caqdiga lagu galaa waa in la yaqaan kitaab qur-aana ma isku lacagu joogaa dabcadaha gabal lacag badanu jooga kuwana shan shan iyo toban kuna jooga kuwa yaryaroo jeebka la gashada maarag shan iyo toban kuna lagu wareejaa midna boqol iyo konton kun iyo laba boqoloo kuna jooga haddii laakiin la sheego oo la yidhaha kitaabka qur-aanka oo dabcadda hebleah waa ansax nikaaxaas meherkiina waa la sheegay markaas laakiin haddii la yidhaha kitaab qur-aana ayadoon la sheegin la midi gabadhaas hadda waxay yeelayda mahrulmili soddon garaamo dahaba labiyo labaatan ariya mahrulmiliyaa la aadaya adoo meesha u haysta in lagugu leeyahay kitaab qur-aan hadhow la soo bood marka hore iska dhuuji nikaax waa in la magacaabo haddaad kitaab qur-aan ku heshiideen kitaabdabcaddaa la sheega ilaa markaas waa cadda waxay gabadhi lagu nikaaxay waa cadda kitaabka hebel dabcadba hebla waa la yaqaan marka dabcaddaas maxay joogtaa waa wax la yaqaan khalaas wey jahaaladii meesha waa ka baxe saxiixulbukhaari haddii laleeyahay waa in la sheegaa dabcada dabcada hebla ilaa saxiixulbukhaari maa shaqa isku leh midna boqol dollaru jooga midna waxa weeyaan toban iyo shan iyo labaatan dollaru jooga ka yar saxiixulbukhaari maa shaqa isku leh waxaa la rabaa shayga wakadaalika dahabka la mida labaatan garaamoo dahaba kama jiro daabxuu jooga mid jajabaa la yidhaah mid siddeed iyo tobana la yidhaah mid koob iyo labaatana la midna afar iyo labaatan waa kee waa in lagu dhawaaqaa oo la yidhaha micyaar arbaca wa cishriin ow micyaar waaxid wa cishriin ow micyaar amaaniyata cashar waa in micyaarkiisa la sheegaa haddaan ilaa wax qiimaa wax shaqaa iskuma le daaba soo ma jeedi marka wixii jahaala ku jirtoo dhan ah saas maahan kitaabka qur-aan kaliya waxaa la rabaa wax cad aa la rabaa dahab shaqa iskuma leh micyaaraadu kale leeyihi oo kale qiimo duwanoo wax shaqa isku lahayn faslun wa yusaxabu waxaa la sunneeyaa tasmiyatulmahri meherka in la magacaabo fi nikaaxi haddaan la magacaabin ka hor asagoo ansaxa horta war male inuu ansaxaa guurku laakiin gabadhii meher maxay u yeelaneen fain lam yusama haddaan la magacaabin saxa alcaqdu nikaaxu waansaxa wawajaba waxaana waajiba almahru bialaaati ashyaa saddex shay sababtoodu ku waajiba saddex shayuu mid ku waajiba meherku an yafridahu meherkii inuu qadaro azawju zawjku calaa nafsihi nafsadiisa inuu ku qadaro laakiin ku dar sharxa fiiri wa tarda zawjatu bimaa faradahu xaaskuna ay raalli ku noqoto wuxuu leeya waxaan meherkaaga dhigay shay hebel xaaskuna waa inay taraa raalliyan ku ahy haddaysan dhihin waxba kama jiraan waa inuu asagu magacaabo iyaduna ay raalli ku noqoto o ow yufridahu lxaakim waa in xaakimku qadaro oo yidhahda intaasan ka waana inuusan mahrumili ka yarayn waxa uu qadaraa wax mahrumili ka yar waa inuusan noqon taasna waa ku sugnaadaa ow yadkula bihaa inuu u galmoodo gabadhii oo aan meherkeeda la sheegin hadduu u galmoodo waa iska waajiba maxaa waajiba fayajibu waxaa waajiba mahrulmili ayadoo kale wixii lagu guursado gabadha ku nuuca ku quruxda ku da'da bikro iyo fayiba miday tahay la wadaagta meeshay ku nooshay kula nool gabadhaas inta lagu guursadoo kalea u waajibayda walaysa liaqali sadaaqi oqoon ahaan xataa gabadha waa la fiirina walaysa liaqali sadaaqi meherka inta ugu yar uma sugnaan walaa liagari inta ugu badan xadun wa xad layda meherka ma jiro meel laleeyahy intaas lagama yaray karo mana jiro meel laleeyahy intaas lagama badi karo meherka waa wixii gabadhu ay raalli ugu noqoto nafteeda ayadaa mas-uulka ah waxay nafteeda raalli ugu noqoto wey laakiin waxaa shardiya wax maal laga dhigto inuu noqon karo ama nacfi ah ama nacfi ah wayajuusu waxaa bannaan an yatasawajahaa gabadhii inuu ku guursado calaa manfacatin macluumatin man nacfi la yaqaana sida qur-aankan bara ama se waxaan baraa laba juso qur-aanka ka mid a nacfi la yaqaano meherku waa noqon karaa sida qur-aankan bara wayasqutu waa dhacaa bialaaqi alaaqu ku dhaca hadaad qur-aanka hadda ku mehersatay si aad furto adoon qur-aankii barin markaasaa hawla kuu taalla maxaa yal gabar islam ajnabian fiiraha qur-aana baraana lagaa yeeli maa hawla isbedele markaas hadda iska boobsii wayasqutu waa dhacaa huwa wayasqudu waxaa ku dhaca dheh bialaaqi alaaqa qabla dukhuuli galmooshada ka hor uu furo bihaa gabadha u galmoodo nisfulmahri meherka barkiis hadduu gabadhii inta lagu nikaaxiyo meher la magacaabo asagoon u galmoon uu furo meherkii barkiisa ka dhaca barkii kalaa laga rabaa hadduu baxshayna barkii inay usoo xelidaa laga rabaa waa hadduusan isagu u cafin hadduusan u cafin amaan ayadu u cafinoo dhihin war waxba kama rabo cafis hadduusan jirin oo lakala qaadana nis nisuu noqona wayasqudu waa dhacaa huwa meherka wayasqudu waxaa dhaca yasqudu faacilkeedu waa nisfudaas wayasqudu waxaa dhaca bialaaqi bisababi alaaqi qabla dukhuuli galmoosho ka hor la furo bihaa gabadha loo galmoodo nisfulmahriyaa dhaca wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed